Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka daafurtay aqoon kororsigan oo ku saabsan sida howlwadeennada waaxda shatiyada degmada Kismaayo u la dhaqmi lahaayeen bulshada ay u shaqeeyaan, gaar ahaan ganacsatada, xilliyada ay ka soo ururinayaan shatiyada. Daafurka aqoon kororsigan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka mid ah dowladda hoose ee magaalada Kismaayo iyo mas'uuliyiin ka socday Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Jubbaland. La taliyaha Mashruuca Degmooyinka Maamulka Jubbaland Cabdiwaaxid Xaaji Cabdulaahi ayaa ka warbixiyay kulanka.
kulankan wuxuu ku saabsan yahay degmada iyo dowladda hoose aan inta badan u qaban jirnay ayuu ka mid yahay kulamadii aan u qaban jirnay Ee, khaasatan waaxda shatiyada waxaana uga hadli jirnay asluubaadka iyo akhlaaqda looga baahan yahay qofka ama officerka ka shaqeeya degmada waaxda shatiga maxaa looga baahan yahay hadduu qofka uu ganacsato rabo inuu ka soo aruuriyo lacag ama shatiyo uu ka soo aruuriyo nidaamka uu marayo qaabkuu ayuu u marayaa asluub noocee looga baahan yahay in qofkaas uu maaragtay maro Ee, kadibna ganacsatada iyo degmada ama dowladda hoose xiriirkooda uu sidaa ku wanaagsanaado marka kulamadii waxay wuxuu ka mid yahay aan dowladda hoose u qaban jirnay Ee, waxaana rabnaa xiriirka ka dhexeeyo ganacsatada yaryar ama kuwa waaweyn iyo waaxda shatiga in maaragtay ay xoogeysato si dowladda hoosena dakhli uga hesho muwaadinkii asagana ganacsatada ahaa uu u bixiyo wixii maaragtay waajibaad ee dowladda ku lahayd kadibna muwaadinka wax loogu qabto ee wixii laga soo arooriyey marka guud ahaan kulankan wuxuu ku saabsan yahay inaan wanaajinno xiriirka ka dhexeeyo ganacsatada iyo waaxda shatiga ama waax ama dowladda hoose qofka haddii laba xiriiroo wanaagsan ganacsatada iyo aysan ka dhexaynin dowladda hoose macquulgal ma aha in muwaadinkii ganacsiga haystay uu shatiga maaragtay ka jawaabo bixisteedii dowladdina dakhli inay hayso suurtagalkeeda wuu yaraanayaa adeegii loogu talagalay bulshada markaa in loo bixiyana meesha ayuu ka baxayaa marka sidaa darteed waa inaan helnaa ee, dowladda hoose iyo ganacsatadeedii oo isku xiran xiriir wanaagsan uu ka dhexeeyo